halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udanogu saaciiday sharxin sifahaaga tubtiisinayo ebanagu saaciid sharxin sifahaaga satirow ilaahow adanku su'aalne satirow ilaahow adanku su'aalne mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadka aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magacdarnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kutubtii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa warqaddii rasuul yuudas oo isagu ahaa sayid ciise masiix walaalkiisa xagga hooyo wuxuuna la dhashay rasuul yacquub oo aannu warqaddiisii mar hore soo barannay rasuul yuudas isla sidii rasuul yacquub kuma faanin inay ciise masiix walaalo ahaayeen ama uu ka mid ahaa qoyskii ciise masiix rasuul yuudas wuxuu ka sii digayaa wakhtiga marka dad badan oo masiixiyiin ahi ay u dhici doonaan waxbarid ka duwan tan laga dhaxlay rasuullada dadka iyaga ayaa la imaan doona waxbarid ay iska leeyihiin oo u gaar ah waxayna bilaabayaan inay soo dhex galaan masiixiyiinta oy ku furaan qaaquul jahawareer iyo muran rasuul yuuda sifaha bidcada ayuu u sii sheegayaa kiniisadda oo wuxuu leeyahay iminka sida ku qoran aayadda tobanaad ee warqaddiisan halka cutub ka kooban sida tan waa u hog iyaga waayo waxay raaceen jidkii qaabiil oo faa'iido aawadeed ayay balcaam qaldaadkiisii ugu yaaceen oo waxay ku halligmeen fallaagadii qorax markiina ugu dambaysay waxay inoo joogtay meeriska aayadda toddoba iyo tobanaad ee kitaabkii yuudas waxaanan bilownay qayb kale wuxuuna rasuulku soo xiray faalladii uu ka bixinayay bidcada wuxuuna u soo jeestay rumaystayaasha wuxuuna leeyahay rasuulku haddaan dib ugu noqonno aayadda toddoba iyo tobanaad sida tan laakiinse idinku gacaliyaalow xusuusta hadalladii rasuulladii rabbigeenna ciise masiix ay horay idinkula hadleen haddaba rasuuliyaddaas wuxuu iyaga ugu yeedhay gacaliyaal waxaana loola jeedaa inay iyagu yihiin kuwo ilaah jeclaaday kuwa uu hadalka u qorayo waana kuwa hadalka ilaah waxtarkiisa ogaaday ama uu saameyn weyn noloshooda ku yeeshay waxaana rasuulku uu ugu yeedhay iyaga gacaliyaal wuxuuna yidhi isagoo hadalkiisa sii wata xusuusta hadalladii rasuulladii rabbigeenna ciise masiix ay horay idinkula hadleen waxaa marar badan lagu soo celcelinayaa kitaabka isla erayadan leh xusuusta waa wax qof waliba oo masiixi ah looga baahan yahay inay xasuustaan runta lagala hadlay waxyaabo badan ayaa laynoogu soo sheegay kitaabka waxaana loo baahan yahay inaynu xusuusanno marka jirribaaddu ay ina halaysho waxaa ka mid ah hadalladii nebi hosheeca markaasuu nebigu u lahaa sida ku qoran cutubka afraad aayadda kow iyo tobanaad sida tan siinada iyo qamriga iyo qamriga cusubbuba qalbigay la tagaan miyaanay ahayn eray waxtar u leh dhallinyarada marka kuwa qamriyo cabka ah ay damcaan inay iyaga jarribaan waxay soo xusuusanayaan hadalkan lagu qoray kitaabkii nebi hosheeca markaasuu ilaah uu leeyahay siinada iyo qamriga iyo qamriga cusubbuba qalbigay la tagaan markaa hadalka leh xusuusta wuu ahmiyad weyn yahay marka ay sidan tahay ee uu leeyahay xusuusta hadalladii rasuullada ayaa taasu ay ka micno tahay in rasuulyuudaas marka uu hadalkaasi isaga ah leeyahay aanu ka mid ahayn rasuullada ama aanu isku soo darin yuudas sidaannu horay idinku soo sheegnay wuxuu ahaa mid ay walaalo ahaayeen ciise masiix xagga hooyada wuxuuna jeclaa inuu is-hoosaysiiyo wuxuu markaasi isticmaalayaa rasuullada si waxyaalaha uu dadka la wadaagayo udubdhexaad looga dhigo waxbaridda rasuullada sidii intaan warqaddan ku jirnayba uu sameeyey wuxuu yidhi sida ku qoran aayadda saddexaad markaasoo uu lahaa aniga keligay ma ahan kii wax ka qoray bidcinnimada iminka wuxuu leeyahay xusuusta hadalladii rasuulladii rabbigeenna ciise masiix ay horay idinkula hadleen inta aynu warqaddan ku jirno ayaannu haddana arkaynaa ahmiyadda kitaabka quduuska ah oo ah inaan garanno waxa hadallada ilaah ay inagu leeyihiin ama inoo sheegayaan ma jiro nin aan jarribaad gelaynin balse haddaannu lahayn garashada hadallada ilaah taas ayaa quwi u yeelaysa kitaabka quduuska ah barashadiisa waxaannu dhammaanteen u baahannahay in ruuxa quduuska ah laynagu shubo waayo farqiga qofka ilaah garanaya iyo kan aan garanaynin waxaa lagu calaamadiyaa sida uu kitaabka u garanayo qofka wixii uu bartay ayaa waxaa qaadaya ruuxa ilaah oo wuxuu qofka uga dhigayaa run iyo xaqiiqo haddaan caawa idin bilowno meeriska ayaan la soo baxaynaa baalka afar boqol afar iyo labaatan ee axdiga cusub warqaddii rasuulyuudas cutubka koowaad aayadaha siddeed iyo toban ilaa sagaal iyo toban waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan waxay idinku yidhaahdeen ugu dambaysta waxaa jiri doona kuwa wax ku majaajilooda oo daba socda damacyadooda aan cibaadada lahayn kuwanu waa kuwa dadka kala erya oo nafta dunida u nool iyagoo aan ruuxa lahayn mufasirkii caanka ahaa ayaa isaguna aayadaha toddoba iyo toban ilaa sagaal iyo toban wax ka qoray oo u dhigay tarjumada sida tan laakiin kuwiina jacaylka rabbaaniga ah lagu jeclaadayow xusuusta hadalladii rasuulladii rabbigeenna ciise masiix ay horay idinkula hadleen waxay idinku yidhaahdeen ugu dambaysta waxaa jiri doona kuwo wax ku majaajilooda oo daba socda damacyadooda aan cibaadada ama taqwada lahayn kuwan waa kuwa dadka kala erya oo nafta dunida u nool iyagoo aan ruuxa lahayn yuuda si wanaagsan buu haatan u sharaxay qofka bidcada ah oo wuxuu rasuulku leeyahay kuwanu waa kuwa dadka kala erya oo nafta dunida u nool iyagoo aan ruuxa lahayn waxay ku shaqeeyaan jirka iyo faakihaysigiisa laakiin kuma shaqeeyaan ruuxa iyo raxmaddiisa waxaa markaasi dadka lagu kala garanayaa haddii lagu cabiro hadalladii ilaah waxaanan kala garanaynaa kuwa dadka kala erya oo nafta dunida u nool balse aan ruuxa lahayn waxaana laga yaabaa in dad sidaas ah ay inagu dhex jiraan waxaana lagu soo saari karaa markii aad u fiirsato sida ay u dhaqmayaan waxa ay ka hadlayaan iyo waxa naftoodu ay jeceshahay kuwa nafta ku farxa waxay ka soo horjeedaan hadalka iyo waxbaridda toosan waxaanay naftoodu hayaan u tahay inay ka hirqato faakihaysi iyo sharnimo ceen kastoo ay tahayba waxaa kaloo rasuuliyaddaas uu ku macneeyey kuwa dadka kala erya waana kuwa sida mufasiriinta oo dhan ay isku raaceen qalalaasaha dhex dhiga masiixiyiinta ilaah waa kuwa xayndaabka u kala dhiga masiixiyiinta oo aan doonaynin in lays afgarto ama lays fahmo inkastoo waxyaalaha aasaaska ah laysku wada waafaqsan yahay yuudaas oo inoo bayaaminaya bidcada ayaa wuxuu leeyahay oo nafta dunida u nool ereyga uu isticmaalay ee nafta ayaa gariig ahaan wuxuu noqonayaa sejikos waana halka ereyga psychology uu ka yimid wuxuu ka micno yahay nin wax waliba keligiis isla doonaya oo leh aniga waana nin isaga un doonaya inuu noolaado waana sida qofka aan gudaha ka soo cusboonaanin ama mar kale aan dhalanin uu u dhaqmo haddaba nin ka mid ah mufasiriinta ayaa wuxuu leeyahay suuj ama nafta waa qadka dhexe ee qofka waxaana qof waliba uu ku hoos jiraa ruuxa oo ah halka qofka laga maamulo waxaa kaloo qofka laga maamulaa jirka oo isaga giriig ahaan noqonaya sarkikos qofku wuxuu u soo degi karaa hoos ama kor oo haddii qofka uu ku shaqeeyo ruuxa oo isagu giriig ahaan noqonaya niyuma qofkaasi garaadkiisa wuu kobcayaa wuxuuna mar waliba jecel yahay inuu waxyaalaha ilaah ka fakaro haddaba saddex baa dadku ay u kala baxaan waana kuway jirka isku dhiiba oo giriig ahaan noqonaya sarkikos iyo kuwa nafta isku dhiiba oo noqonaya sajikos iyo kuwa ruuxa isku dhiiba oo noqonaya newmatico haddaba qofka caadiga ah waa kan lagu tiriyo inuu yahay sarkikos wuxuu doonayaa inuu wax cuno lacag iyo maal yeesho oo la jeclaado isaga ayaa qofkaasi oo kale isku nool laakiin cid kale wax uma taro isagoo kalena dhulku wuu ku badan yahay oo meel waliba ayuu joogaa warku wuxuu u dhacayaa in qofka bidcada ah aanu lahayn ruuxa ilaah su-aasha qofka caadiga ah ee masiixa rumaysta hor imaanaysa ama uu isweydiinayo waxa weeye miyaan ruuxa quduuska ahi helay markii aan masiixa aqbalay rasuul bawlos ayaa wuxuu arkay markii uu efesos yimid dad injiilka maqlay laakiin weli aan kala garan rasuul bawlos ayaa shakigii ay qabeen iyo su-aalihii isaga darsanaa u kala saaray kolkaasay masiixa aqbaleen sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka sagaal iyo tobanaad aayadda toddoba iyo tobanaad waxaana ku soo degay ruuxa quduuska ah marka waxaynu u baahan nahay inaynu garanno in qofku saddex uu ka kooban yahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee reer tesalonika cutubka shanaad aayadda saddex iyo labaatanaad waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan soo socota ilaaha nabadda qudhiisu quduus ha idinka wada dhigo oo ruuxiinna iyo naftiinna iyo jirhkiinna dhammaan ha la wada ilaaliyo iyagoo ceebla markii rabbigeenna ciise masiix yimaado saddexda qayboodna waa sida aayadduba ay sharaxayso ruuxa nafta iyo jirka haddii kitaabka bilowgii aad akhriso waxaad arkaysaa in dadka dhoobo laga abuuray markii qofka haddaba uu dhinto ayaa jirka dhoobadiisii uu ku noqonayaa naftu iyo ruuxana waxay ku laabanayaan ilaah qofka masiixiga ah markii uu dhimashada ka soo saro kaco ayuu haddana jir ahaan ku soo noqonayaa waxaase dadka isaga qasan sida sarakiciddu ay u dhacayso ma waxaannu la sarakacaynaa jir qarriban mise mid aan qarribnayn waxaa aalaaba laysku qaldaa in nafta la sara kicinayo iyo in jirka la sara kicinayo haddaba jirka waxaa maamula nafta naftuna waa tan jirka hagaysa oo haddii qofku gaajoodo oo cunno ku raadsado oo hadduu u baahan yahay oo hadduu u baahan yahay wax maaweeliyana uu riwaayado ku daawado ama ku ciyaaro qofka caadiga ah ee aan badbaadin wuxuu noqon karaa qof shakhsiyaddiisu ay wanaagsan tahay oo deeqsi ah qof dadka oo dhaniba ay jecel yihiin oo furfuran dad badan oo aan weli badbaadin ayaa furfuran weliba bashaash ah oo waxaad la yaabaysaa inay ka dabeecad iyo dhaqan wanaagsan yihiin masiixiyiinta qaar waxaase kaloo jira in kuwa aan rumaysadka lahayn ay dadka tusaan dabeecaddooda dul ahaan laakiin ay qariyaan dabeecaddooda dhabta ah haddaba saddexda qaybood ee qofka uu ka kooban yahay waa jirka oo ah kan muuqda nafta oo ah dhanka cilmi nafsiga iyo ruuxa oo ah dhanka haddaan giriig ahaan ka dhigno niyumatikada naftana wuxuu ugu yeedhay yudas sensial sida ku qoran aayadda sagaal iyo tobanaad haddaan tafaasiil dheer idinka siiyo saddexda qaybood ee qofka ayaa lagu tilmaamaa sida guri saddex dabaq ka kooban kan koowaad waxaa ku yaalla kushiinka iyo halka cunnada lagu cuno kan labaadna waxaa ku yaalla halka telefishinka lagu daawado oo cajaladaha riwaayadaha iyo filimada ahi ay yaallaan dabaqa saddexaadna waxaa ku yaalla halka qofku ilaah uu ku caabudo ama mawlicii masiixa waana halka ereyga rabbiga oo qoran laga helo markaa qofka caadiga ah dooni maayo inuu aalaaba ilaah caabudo markii uu wax soo cuno oo uu dhergo wuxuu imaanayaa dabaqa dhexe halkaasoo maaweelada iyo ciyaaraha uu ka daawado wuxuu qofkii ku ekaanayaa labada dabaq oo aalaaba uu gudbi maayo dabaqa saddexaad qofka caadiga ah waxaa mudnaanta koowaad uu siinayaa cunno isla sida xayawaanka oo kale laakiin dadku waxay leeyihiin garaad ama naf taasoo uusan xayawaanku lahayn wuxuu ka helaa qofka caadiga ah maaweelada iyo waxyaabaha qurxun oo wuxuu dib u gocdaa damiir xumada haddii uu arko gabar qurux badan wuxuu jeclaysanayaa inuu guursado haddii ay dhacdo in la qabo gabadha ayaa waxaa suuragal ah inuu ka tignikeeyo ama uu ka khiyaaneeyo gabadha kii qabay haddii ay jilcan tahay ama xikmad daran tahay gabadha aalaaba gabdhaha soomaalida ah ninkii ay jeclaadaan ayay la joogaan hadduu xoolo haysto iyo hadduusan xoolo haysanba markaa qaybtan maaweelada ayaa waxay tahay qadka dhexe ee qofka laga maamulo oo waxaa qofka heerkiisa hoos u dhiga markii uu bilaabo inuu gaari waayo dabaqadda saddexaad ee ugu sarraysa garaadka qofka ha yeeshee qofka caadiga ah aalaaba kama fikiro ilaah oo waa cadowgii ilaah haddaba markii aniga iyo adiga aynu masiixa u nimaadno oon ugu kalsoonaanno sida inuu yahay badbaadiyaheenna waxaa layna siinayaa dabeecad cusub oo dabeecaddaas cusub ayaa u jawaabaysa ruuxa quduuska ah ee ilaah balse dabeecaddii hore inagama marna rasuul bawlos ayaa isna wax inooga sheegaya kala qaybsanaanta dadka loo kala qaybinayo mu'miniin iyo bidco oo wuxuu leeyahay rasuul bawlo sida ku qoran warqaddiisii reer rooma cutubka siddeedaad aayadda shanaad markaasoo uu lahaa waayo kuwa sida jirka u socdaa waxay ka fakeraan waxyaalaha jirka laakiinse kuwa sida ruuxa u socdaa waxay ka fakeraan waxyaalaha ruuxa weli isagoo isla arrinkaasi ku jira ayaa rasuul bawlos uu leeyahay sida aayadda lixaad ee isla cutubkan siddeedaad ku qoran sida tan jirka ka fikiriddiisu waa dhimashada laakiinse ruuxa ka fikiriddiisu waa nolosha iyo nabadda haddii qofka garaadkiisu uu gaaban yahay oo uu ka fakarayo nafta iyo jirka ilaah bay kala dhimanayaan oo waxaa kala go'aya xiriirkii ilaah uu la lahaa qofka weli kala dhaqaaqidda qofka iyo ilaah ayaannu ku jirnaaye waxaa rasuul yooxanaa uu inoogu sheegayaa warqaddiisii koowaad cutubka koowaad aayadda lixaad sida tan haddaynu nidhaahno wehelnimo ayaynu la wadaagnaa isaga oo aynu gudcurka ku soconno been baynu sheegnaa oo runta ma falno haddaan dib ugu noqonno warqaddii reer rooma ayaa rasuul bawlos oo weli arrinka nafta iyo jirka ka hadlaya uu leeyahay sida ku qoran cutubka siddeedaad aayadda toddobaad waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan maxaa yeelay jirka ka fikiriddiisu waa la col ilaah waayo ma hoosgasho sharciga ilaah mana hoosgeli karto waxaa kaloo haddaan kala dhigno qarribnaanta jirka iyo nafta uu rasuul bawlos leeyahay sida ku qoran cutubka siddeedaad aayadaha siddeed ilaa sagaal waxaana rasuul bawlos uu leeyahay sida tan kuwa jirka ku dhex jiraana kama farxin karaan ilaah laakiin idinku kuma aad dhex jirtaan jirka ilowse waxaad ku dhex jirtaan ruuxa haddii ruuxa ilaah idinku dhex jiro laakiin nin hadduusan ruuxa masiixa lahayn dee kaasu kiisii ma aha waxaa warku uu ku jiran yahay inaan la helaynin nin jidhka ilaah kaga farxin kara haddaba intii aynu weli jidhka ku jirnay oo aynan badbaadin ayaannu xagga jidhka ku dhimannay xadgudubyadeenna iyo dembiyadeenna aawgood waxaynu ahayn kuwa xagga jidhka ka nool laakiin xagga ruuxa ka dhintay markii haddaba qofka uu maqlo injiilka masiixa ayaa ruuxa ilaah niyaddiisa gaarsiiyaa oo wuxuu ku kalsoonaadaa masiixa waxaana taasi loo yaqaanaa ama loogu yeeraa dhalashada labaad ee qofka dhalashada labaad qofku ka heli maayo xoog xoogga qofka wuxuu ka yimaadaa marka ruuxa ilaah uu qaado hadallada oo uu qofka hubaal uga dhigo jirka waxba ma ahan rasuul bawlosna arrinkaas isaga ah ayuu maanka ku hayay markii uu lahaa sida ku qoran kitaabkii rooma cutubka sideedaad aayadda sagaalaad laakiin idinku kuma dhex jirtaan jirka waa masiixiyiinta ah ilowse waxaad ku dhex jirtaan ruuxa haddii ruuxa ilaah idinku dhex jiro laakiin nin hadduusan ruuxa masiixa lahayn dee kaasu kiisii ma aha waxaana loola jeedaa waxaa qofka lagu gartaa hadduu leeyahay ruuxa quduuska ah haddaannu qofka helin ruuxa heli maayo cusboonaysiin joogto ah oo xagga gudaha ah ha yeeshee waxaa qofka masiixiga ah ka dhex soconaya loolan xagga gudaha ah sida rasuul bawlos kol dambe uu inoogu xaqiijinayo warqaddiisii reer galaatiya cutubka shanaad aayadda toddoba iyo tobanaad markaasoo uu lahaa waayo damaca jirku waa ka gees ruuxa ruuxuna waa ka gees jirka maxaa yeelay kuwanu waa kala gees si aydnan u samayn waxyaalaha doonaysaan waxaa haddaba jira laba waxyaabood oo qofka masiixiga ah uu leeyahay waana dabeecad hoose oo ah dabeecaddii qofka intaannu masiixiga noqonin waana qaybta nafsadda oo aan ilaah la socon karin ha yeeshee qaybta ruux ahaaneed ee qofka waxay doonaysaa inay ilaah la socoto waxaana noloshii qofka masiixiga ah ka bilaabanaya loolan uu ku doonayo inuu waxyaabihii hore kaga takhalluso oo uu xagsado nimcada iyo rumaysadka masiixa ee uu haatan aqbalay rasuul bawlos wuxuu kaloo sarakicidda uga hadlayaa korintos cutubka shan iyo tobanaad aayadda afartan iyo shanaad waxay qusaysaa saddexda qaybood ee qofku uu u kala baxo wuxuuna rasuul bawlos leeyahay isagoo inoo kala dhigaya xaalka ku saabsan sarakicidda sida tan haddaba waxaa qoran aadan oo ahaa ninkii ugu horreeyey wuxuu noqday naf nool aadankii ugu dambeeyeyse wuxuu noqday ruux wax nooleeya aadan wuxuu noqday saarkikos ama naf nool waana farqiga u dhexeeya aadankii ku dhex jiray beer ceedan iyo ciise masiix oo isaga isku tallaabta saarnaa kii labaad ayaa wuxuu noqday mid wax nooleeya farqigaas ayaa u dhexeeya noloshii hore iyo nolosha cusub beri hore waxaynu ka noolayn xagga nafta iyo jirka laakiin iminka waxaynu ka noolnahay kuweenna masiixiyiinta ah xagga ruuxa isagoo faallada saddexda qaybood horay u sii wada ayaa waxaa rasuul bawlos uu leeyahay sida ku qoran isla warqadan koowaad cutubka shan iyo tobanaad aayadaha lix iyo afartan ilaa toddoba iyo afartan waa baalka saddex boqol kow iyo toban ee axdiga cusub sida tan hase ahaatee kan ruuxa lihi ma aha kii ugu horreeyey laakiin kan nafta leh markaasna kan ruuxa leh ninkii ugu horreeyey waa kan dhulka oo camuudda ah ninkii labaadna waa kan jannada taas ayaa sida aan rumaysanahay keenaysa farqi weyn oo u dhexeeya aadan intii uusan dhicin iyo dadka kuwaasoo haatan masiixa aqbalay haddaba kuweenna masiixa aqbalay waxaynu noqonnay wiilashii ilaah oo waxaa layna siiyey dabeecad ruux ahaaneed oo ilaah qadarinaysa qaybta ugu sarraysa ee dadka waxay ahayd neeftii rabbiga oo ku dhex jirtay ninkii dhoobada laga sameeyey waana ruuxii aadan oo markii uu ilaah addeeci waayey dhacay ama dembaabay waxaannu maanta leenahay jir caadi ah oo dembi leh waana qaybta loo yaqaano nafsadda ee doonaysa faakihaysiga dembigii awowgeen ayaa ka dhex muuqanayay nolosheenna wixii ka dambeeyey markii aadan uu dembaabay oo ma aynan lahayn dabaqadda sare ee qofka oo ah ruuxa waxaase ruuxa la helay markii masiixa uu yimid oo warkii wanaagsanaa laynagu wacdiyey waa injiilka nuurka leh ee masiixa kan indhaha inoo furay oo addoonsigii looga baxay jirka wuxuu dadka u soo jeediyaa dhanka hoose ruuxuna wuxuu dadka u soo jeediyaa dhanka sare yuudasna wuxuu leeyahay bidcada ma lahan ruuxa ilaah sababtaas aawadeedna waxay noqdeen kuwa jirka ka fakeraa ama saarkikos jidhka wuxuu dadka u soo jiidaa dhanka hoose ruuxana wuxuu dadka u sii jiidaa dhanka sare yuudasna wuxuu leeyahay bidcadu ma lahan ruuxa ilaah sababtaas aawadeedna waxay noqdeen kuwa jidhka ka fikira haddaan giriig ka dhigana saarkikos habeenka xiga ayaannu waxbarista halkii idinka sii wadi doonaa dhegaystayaal
adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salulaqwihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin